taswirta siddeed iyo tobnaad markaasi boqorkii kuma uusan faraxsanayn inuu arko danyeel inuu yahay midka markaasi lagu soo dacweeyey kan wax caabudaya markaasi wuxuu damcay in sharcigan cusub uu bedelo si markaasi uu u badbaadiyo danyeel laakiin boqorku wuxuu ogaa mar hadduu bixiyo amarkiisa inuusan bedeli karin marka ma uusan wax kale samayn karin inuu markaasi ku amro danyeel in libaaxyada loo tuuro mooye laakiin intii aanu loo tuurin libaaxyada boqorkii daryaas waxa uu ku yidhi danyeel ilaahaygaad aad caabudayso maalin kasta ee aad u sujuudayso ha ku badbaadiyo markaasaa danyeel loo tuuray libaaxyada habeenkii ayada boqorku ma uusan seexan karin ama wax mucuni karin subaxii markuu soo kacay ayuu wuxuu orday meeshii libaaxyada si uu u arko waxa ku dhacay danyeel markaasuu wuxuu yidhi danyeel midka caabudaya ilaah keliya miyaad tahay mid hadda nabadgalay haa waan ladnahay ayuu yidhi ilaah ayaa ii soo diray malaa'igo i badbaadiya oo iga reeba libaaxa markaasuu boqorkii wuxuu amar ku bixiyey danyeel in halkaasi laga soo bixiyo oo aad ayuu u farxay markaa kuwii isaga soo dacweeyey ayaa waxaa loo tuuray libaaxii saaxiib maanta ma waxaad diyaar u tahay in aad caabuddo ilaahayga runta ah mararka qaarkood waxaan is weydiiyaa miyaad samayn kartaa sida danyeel uu sameeyey maxay u dhici karin miyaad umalaynaysaa danyeel inuu naga duwan yahay sida aanu nahay maanta ma aha nin naga duwan ama markaasi naga weyn laakiin waa nin maaragtay noloshiisa oo dhan siiyey ilaah marka anigii adiga ama aniga iyo ayada waannu noqon karnaa sidii uu ahaa danyeel oo nolosheenna waan siin karnaa ilaah laakiin su-aashu waxay tahay miyaan doonaynaa nolosheenna oo dhan inaan siino ilaah taa ayada keliya waxaan ku samayn karnaa waxaa weeye in aan ogaanno inaan ka tirsannahay qoyska ilaah markaa cajilooyinkii hore waxaannu ku soo aragnay sida aannu markaasi u noqon karno dad ka mid ah dadka ilaah markii aad markaasi ogolaato ciise masiix aad u ogolaato noloshaada isaga ayaa markaasi ku xukumaya oo noloshaada xukumaya